Waxaa hoos u dhac laga dareemayaa qiimaha la iibiyo saliidda macsarada suuqyada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan taas oo ay sababtay in magaalada ay soo gashay sisin badan oo kasoo go'day beeraha ku yaala shabeellaha dhexe caagga labaatanka litir ayaa maraya qiimo dhan konton iyo saddex ilaa konton iyo afar doolar halka markii hore la iibin jiray lixdan doolar qaar ka mid a ganacsatada iibiya saliidda macsarada ee suuqyada magaalada Beledweyne ayaa ka warbixiyay hoos u dhaca ku yimid qiimaha saliidda iyo waxa sababay mar waxaa jirta afartan iyo sideed doolar aan gadi jirnay mar waxaa jirta konton doolar aan gadi jirnay mar waxaa jirta konton iyo laba doolar aan gadi jirnay mar marka la waayana waxay gaartaa ilaa toddobaatan doolar mar lixdan doolar meelahaasi ma gaarta marna lix mar toddobaatan ay gaartaa toddobaatan u sarrey jirta iyo siddeetan doolar marka haddoo kale markii macsaradu dhankan sida badan waxay nooga maa jirtay shabeellada shabeellada dhanka dowlad deegaanka etoobiya shabeelle dhankaasay aada nooga soo geli jirtay iyo biibaxaduba ka imaan jirtay marka dhankaas sanadkan laga waayey oo biyihii dhinacaas ka imaan jira la waayey shabeelladii xaggana sin waa laga waayey tii hiiraanna awaleyna waxba ka imaan marka waxaan ku caymanaa laakiin shabeellada dhexe dhankeeda xigto dhanka joogaad xigto ayaa maaragtaahay wax laga tabcay taasaa dib loogu soo celiyey gobolka hiiraan iyadoo baashu nagu kacday oo caagu lixdan doolar uu kusii dhow yahay ayaa waxaa soo bilaabatay midaan shabeellada dhexe kadibna hoosaan usoo dhacnay konton iyo laba doolaraan maraynaa marka suuqu marna kor u aadaa marna hoos u aadaa waana ku faraxsanahay alxamdulilah ilaah baa mahad iska leh adduunyadaaba iska sidaasadba marba korna marna kor marna hoos labaatanlaha hadda wuxuu marayaa konton iyo labo maraya hadda konton iyo labo markuu maraa markuu konton iyo labo maraa waxaan gadnaa liitarka waxaan gadnaa laba doolar dhibic sideed markii uu lixdan doolar ahayn waxaan geli jirnay saddex doolar mar saddex doolar bar aan geli jirnaa jirto mar xitaa waxaa jirta afar doolar uu gaaray laakiin hadda laba doolar dhibic sideed aan gadnaa nus liitarkana hal doolar iyo afartan hal doolar iyo afartan senti aan gadnaa marka labaatanlahana konton iyo laba doolar aan gadnaa awal markii hore labaatanlaha waxaan gadi jirnay konton iyo shan lixdan doolar marba xilliyo ah laakiin hadda markii ugu dambaysa konton iyo shan lixdan meelaasaan geli jirnay hoosu dhacaan hadda markuu ku yimid oo dhankan shabeelladan dhexe xigga wax naga soo galeen ay soo laabatay konton iyo laba doolar aan gadnaa maakaalka soddon iyo lix doolar aan gadi jirnay waa soo dhacaya hadda hadda waxaan gadaynaa labaatan iyo siddeed doolar labaatan iyo toddoba doolar aan gadnaa hadda marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa annaga markii roobdoo caradu aaran noqoto ayaa geelaanu dhalaa in ilaahay aaran keeno si ummaduna ay u degto annaguna aan waxu helno bulshaduna maaragtaay ay nashaad u dareento waxaan ka mid ahay ganacsatada gobolka hiiraan markaan kaaga warramo ganacsiga macsarada meeshoo mara waagii hore waxaa gedi jirnay jiritaanka lixdan doolar maanta waxaa waaye konton iyo saddex konton iyo afar u dhexeeya liitarka kale waxaa gedi jirnay saddex doolar maanta waxaa gadnaa laba doolar siddeetan marka waa isbeddelkaasaa marka meesha qaabka macsarada ku dhaca dalaga sisinta oo aada u soo go-ay ayaa sabab u noqday inuu hoos u dhaco qiimaha saliidda macsarada maadaama macsarada laga sameeyo dalaga sisinta